أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة هذا متكني باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة باب كيديو شيخ رحمه الله تعالى بعدما وكسو بحي وهري نوغو شيغي أركانت صلاة هي شروط صلاة هل كان وحدون الشيخ إنه وقهد له صلاة الجماعة هي أحكام تيدي هي شروط ديديبه دي jamaacada waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu khaas yeelay ummadda nebigeenna sala allahu calayhi wasalam masaa'ilka lagu khaas yeelay ayay jamaacadu ka mid tahay ummadihii hore iskuma jamaacaysan jirin salaadaha jamaacada salaada la ysku jamaacaysto waa min khasaa'is haadihi alumma ummaddan waxyaalaha lagu khaas yeelay ayay ka mid tahay xilligii maka qofkii salaad tukanaya keli keliyaa laysaga tukan jiray ama markii hijrada magaalada madiinatulmunawara markii loo haajiray markaasaa jamaacadu xooggeedu ay bilaabatay qaala bnu durayd wuxuu yidhi awalu man sallaa jamaacatan rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam qof salaad jamaaco ku tukada waxaa ugu horreeyey nebigeenna sala allahu calayhi wasalam xiina kharaja min algaari fi subxi markii uu godka ka soo baxay godkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu gaalada uga dhuumanayay markuu ka soo baxay ayuu salaad jamaaca uu nebigu tukaday sala allahu calayhi wasalam wa inamaa kaanuu yusalluuna qablu furaada xilligaas ka hor saxaabadu waxay u tukan jireen kali kali waljamaacatu min khasaa'is haadihi alumma jamaacada waxay ka mid tahay waxyaalaha ummaddan lagu khaas yeelay kaljumucati waalciideyni waalkusuufayni waalistisqaa sida jumcadaba loogu khaas yeelay ummadda iyo labada ciidoodba loogu khaas yeelay ummaddan iyo labada kusuufaynka qoraxmadoobaadka iyo dayaxa madoobaadkiisa iyo salaada roobdoonta salaadahaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaalaha ummaddeenna lagu khaas yeelay oo salaadahaas ummadihii hore ma aysan lahaan jirin jumco iyo laba ciid iyo kusuufayn iyo roobdoonta wa macnaaha jamaacada macnaha loola jeedo waa rabdu salaati alma'muum bisalaati alimaam waa salaada ma'muumka in lagu xidho salaada imaamka wa aqaluhaa fii gayri اljumucati jumcada markii laga soo tago jamaaco waxaa ugu yar imaam wa ma'muum hal qof oo imaama iyo hal qof oo ma'muuma waa ugu yaraan jamaacadaba wa hiya afdalu waxay ka fadli badan tahay jamaacadu min alinfiraad qofku inuu keligii tukado jamaacadaa ka fadli badan bisabcin wa cishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo ayuu dheer yahay qofka jamaacada ku tukada qofka keligii tukada marka waa ribix iyo faa'iido weyn oo aakhiradaada iyo adduunyadaadaba aada uga faa'iideynayso salaada jamaacada laazimitaanka qofku uu laasimayo weliba xadiidkii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinaya xadiidkii waxaan leeyahay daawuud abu daawuud uu warinayey iyo nasaa-i abu daawuud iyo nasaa-i waxay sunankooda ku wariyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi maa min halaathatin fii qarya saddex ruux ma jiro oo qaryo iyo tuulo jooga walaa badwin ama meel baadiye ah jooga ama meel tuulaah jooga saddex qof walaa tuqaamu fiihim uljamaaca jamaacadiina aan lagu oogay saddex qof oo keliya baadiye deggan ama meel qaryo ah deggan oo jamaacadii aan wada tukanayn ila istaxwada calayhim ashaydaan hadday jiraan waa dad shaydaan ka adkaaduu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yacni saddex qof haddii ay meel ku kulmaan ama baadiye ha noqdo ama qaryo ha noqdo waa inay jamaacada oogaan haddaysan isku jamaaعaysanaynin waa dad شhaydaan ka adkaaduu yihi nabigu salى الlaهu عaلaيه wasaلaم xadiis kale oo imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey fadliga jamaacadu ay leedahay oo weliba ay iska leedahay idraag takbiirat اlixraam takbiirta xidhashada oo imaamka lala soo gaaro waa fadli gaaruhu ku tilmaamay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam man sallaa lilaahi arbaciina yowma man sallaa lilaahi arbaciina yowma fii jamaaca qofkii jamaaca afartan maalmood ku tukada yudriku takbiirata aluulaa isagoo soo haleelaya oo soo gaaraya allaahu akbarta hore imaamku markuu xidhanayo xidhashadii ku soo gaaray kutiba lahu baraa'ataani qofkaas waxaa loo qoraa uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam laba shay inuu ka beri noqday baraa'atun min annaar wa baraa'atun min annifaaq inuu naartii ka beri noqday oo ilaahay naarta uu ka xuraynayo iyo inuu munaafaqnimo uu ka beri noqday labadaas baraa'a loo qoraa uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska abu daawuud iyo nasaa-i labadooduba waxay ku wariyeen sunankooda marka fadligaas iska leedahay salaada jamaacadu hiya fardu kifaayatin calaa ahli اlbeled hiya jamaacadu fardu kifaaya waa fardu kifaayay ku tahay calaa ahli اlbeledi beledkaas ahalka degan jamaacadu waxay ku tahay fardulkifaayo yacni fardulkifaayo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qeyb magaalada ka mid ah haddii ay jamaacada u istaagaan inay isku jamaacaystaan inta kale dembigii wuu ka dhacay inta kale dembigii wuu ka dhacay laakiin magaalo dad ay degan yihiin haddii wax jamaaca laga waayo wax isku jamaacaysanaya laga waayo oo qof walibaahi gurigiisa iyo suuqiisa uu ku tukanayo kulligood way wada dembaabeen weliba haddii meesha dowlad ay ka jirto ama xukuumad ay ka jirto waxaa waajib noqonaya imaamka ama madaxweynuhu xaq uu u leeyahay inuu la dagaalamo oo uu kula dagaalamo dadka shacaa'irul islaamkii ay baabi'iyeen maxaa yeelay jamaacadu waa astaanta dadka muslimiintu ay leeyihiin marka astaantii dadka muslimiinta lagu yiqiinay oo inay isku jamaacaystaan ah ayay burburiyeen oo ay baabi'iyeen marka waa lala dagaalami dadkaas fardulkifaayaha hadday isaga wada tageen dhammaantood imaamka ama madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu kula dagaalamo baabi'inta ay baabi'inayaan shacaa'ir lislaam ama islaamka astaantiisii wayajibu calayhim waxaa waajib ku noqonaya dadka ahlulbeledka ah iqaamatuhaa salaada jamaacada oogiddeeda waa waajib inay oogaan fii maxallin boos ay ku oogaan maxalkaasoo daahirin linnaasi dadka u muuqda meel aan qarsoonayn oo dadka dhan daahir u ah oo qof walba uu iman karo oo salaadda uu ku jamaacaysan karo meeshaa in jamaacada lagu oogo waa waajib waajibku ugama dhacayo in meelo guryo khaasa jamaacadii lagu oogo oo wax masjida aan lagu oogeynin meel dadkii ay isugu imanayaan aysan jirinin laakiin masjid khaas ah ama maaragtaa lagu oogo guri khaas ah guri khaas ah in jamaacadii lagu oogo oo la yidhaha waajibkii sidaasuu nooga dhacay ma uga dhacayo sidaas haddii magaalada dhan la yidhaaho hal guriha laysugu yimaado oo guri khaasa laysugu yimaado waajibkii sidaa ugama dhacayee kulli way wada dembaabeen leanna waxaa shardiga meel qofna uusan ka xishoonaynin oo qof walba uu iman karo in jamaacada lagu oogo waa shardi wayajibu calayhim waxaa ku waajibaya dadka ahlulbeledka iqaamatuhaa jamaacada oogiddeeda fii maxallin boos inay ku oogaan maxalkaasoo daahirin linnaasi dadka dhan u muuqan kara laa yastaxyi axadun qofna uusan ka xishoonaynin min dukhuulihi maxalkaa geliddiisa meel geliddiisa iyo jamaacada lagu tukanayo qofna uusan ka xishoonaynin waa in meeshaa jamaacada lagu oogo waajib wey wasunnatu marka fardulkifaayahaas yaa laga rabaa dadka la leeyahay jamaacadu waxay ku tahay fardulkifaaya waa rijaal waa ragga axraar muqiimiin hayri curaatin dadka jamaacadu ay fardulkifaayaha ku tahay oo laleeyahay qeyb ka mid ah haddii ay oogaan inta kale dembigii uu ka dhacay hadday kulligood ka wada tagaanna way wada dembaabeen waa ragga bis amaa haweenka fardulkifaaye kuma aha haweenka fardulkifaaye kuma ahan weliba waxaa shardiga rijaal axraar inay xor yihiinna waa shardi xor inay yihiin waa shardi addoommada fardulkifaaye kuma aha salaada jamaacadu waxaa kaloo shardiya muqiimiin inay yihiin dadka jamaacadu fardulkifaaya ay ku tahay dad magaalada degan oo musaafiriin aan ahayn waayo dadka la leeyahay hadday ka tagaan dhammaantood waa lala dagaalami hayri curaatin waa in dad qaaqaawanna aysan ahaynoo ay jamaacadii labis ay ku yimaadaan iyo dhar ay ku yimaadaan waa inay haystaan ama haddii dadkii ahlulbeledka o dhanba dhar aysan heli karin dee markaa waajibkii jamaacadu uu ka dhiciyo qof walba gurigeedu isaga tukan kara fii adaa'i maktuuba waxaa kaloo shardiga salaada inay tahay salaad waajiba oo aan qallo ahayn oo addo ah oo la gudanayo inay tahay wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yusalliya shaksu shaksigu inuu tukado jamaacatan fii jamaaca qofka salaadaha inuu sunno ku tukado saasaa loo sunneeyaa walow maca ahli beytihi ahlu beytkiisa micigiisa haba la tukado ugu yaraan jamaacada ugu yaraan dadka guriga la degan haba isku jamaacaystaan qofku waa inuu salaadii uu mar walbaba uu jamaacada uu ku tukado jamaacada uu ku ilaaliyo laakiin isku ajir noqon maayaan qofkii masjidka ku jamaacaystay iyo qofkii gurigiisa iyo ahlu beytkiisa isaga gaabsaday isku ajir ma ahan mar walbaba wayajibu waxaa ku waajibaya cala almuqtadi qofkii imaamka ku dayanaya waxaa waajib ku ah an yanwiya aljamaacata jamaacada inuu niyeysto aw iliqtidaa'a ama ku dayasho inuu niyeysto waa shardi qofkii ma aha salaadda qofkan aad ku xirayso waa inaad niyeysato inaad ku dayanaysid amaa haddii allahu akbar aada iska tidhaaho oo waxba aadan niyeysan ku dayasho iyo jamaaco oo salaadiina aada sugayso qofkii intuu ka rukuucayo waad sugi intuu ka sujuudayo waa sugi qalbigiina ugama xihan oo ma adan niyeysan maxaad noqonaya kalmutalaacibi bisalaatihi qof salaaddiisii ku cayaaraya oo kalaad noqon qofkii waad sugee mana niyeysan inaad ku xidhato xilliguu rukuucayaad la sugi xilliguu ictidaalay xilliguu sujuudayo waad sugsugi mana niyeysan dee salaaddaas ma ansaxayso leanna waxaa weeye waxay la mid tahay qof salaaddiisii ku cayaaray falow taraka haadihi niya hadduu niyadan ka tago ow shaka fiiha ama niyada uu ku shakiyo wa taabacahu imaamkiina uu iska raacraaco fii ficlin aw salaam ama salaamo naqsigii ku raacay bacda intidaar kahiirin curfan isagoo muddo sugaya rukuuciyu sugaa sujuudiyu sugi lilmutaabaca inuu raaco u sugi badalad salaatuh qofkaa salaaddiisii waa burta liannahu waqafahaa salaaddiisii wuxuu ku istaajiyey calaa salaati gayrihi bilaa raabidatin baynahumaa qof kaluu salaaddiisii ku xidhay uu ku istaajiyey iyadoo wax xidhiirah oo qofkaa kala dhexeeya uusan jirin ilaa niyadaa xidhiir noqon lahayd mana niyeysan fa huwa mutalaacib aw fii xukmihi xukmi lmutalaacib marka qof cayaaraya wey ama wuxuu ku xugun yahay qof cayaaraya marka niyo la-aan jamaacadii ma ansaxayso wa an yaclama qofku waa inuu ogaado afcaala alimaami imaamka afcaasha uu samaynayo inuu og yahay waa shardi haddii imaamkaagii aadanba ka warqabin afcaasha uu samaynayo dee kudayashadaadii ma ansaxayso wa an yutaabicahu waa inuu imaamka ku raaco fiiha ay fi lafcaal afcaashii imaamka inuu ku raaco waa shardi afcaasha uu samaynayo imaamka inuu ku raaco waa shardiga hadduu sujuudo hadduu rukuuco uu rukuuco waa shardi sujuudu tilaawa hadduu la yimaado waa inuu sujuudu tilaawihii uu la yimaado oo aayatu sajdu akhriyey imaamkii markaasaa ma'muumkii uu ka haray ma'muumkii wuu ka harayoo sujuudu tilaawihii wuu ku khilaafay salaaddiisii badalad ma ansaxayso afcaasha dhan inuu ku raaco waajibu wa an yajtamica waa inuu la kulmo ma'muumku macahu maca alimaam imaamka micigiisa waa inuu kula kulmo fii makaanin boos booskaasoo waaxidin ee keligiisa meeshay ku tukanayaan waa in hal meel ay tahay weliba haddii meeshu dee masjid haddii meeshu ay tahay masaajidka inta masaafo uu la eg yahay hadduu doono ha dheeraado masaafada u dhexaysa imaamka iyo ma'muumka hadduu doono ha u dhexeeyo yacni boqol kilomitir iyo wax la mid ah marba haddii wuxuu masjidba ay yihiin oo hal masjid lagu wada jiro xuduud shardi ma aha ama haddii meel aan masjid ahayn lagu tukanayo bannaan ah waa in masaafadu aysan ka badnayn imaamka iyo ma'muumka u dhexaysa ilaa saddex boqol oo dhudhun waa inaysan ka badnayn waa sida kutubteennii hore aanu ku soo qaadan jirnay wa an laa yataqadama waa inuusan ka hormarin ma'muumku calayhi cala alimaami imaamka waa inuusan uga hormarin fiihi ay fi lmakaan meesha lagu dukanayo waa inuusan ka hormarin ma'muumku imaamkii haddii ma'muumkii hadduu imaamkiisii ka horeeyo salaaddiisi ma ansixayso leannu ma'muum qofku hadduu yahay waa inuu imaamka ka dambeeyo shardigu wa an laa yataqadama waa inuusan hormarin sinaanshaha sinaanshaha hadduu la sinaado salaaddii ka buri mayso oo imaamkii ma'muumkii way siman yihiin boos ahaan meesha ay taagan yihiin laakiin sida sunnada waa inuu ka gadaal marxooga waxaa la diidayo salaadda ku burayso waa taqadumka horumaridda wey laakiin sinaanshada salaadda kuma burayso laakiin waa laga fiicanya wa an laa yataqadama ma'muumkii waa inuusan ka hormarin calayhi imaamka fi lafcaali afcaasha waa inuusan uga hormarin taqaduman horumarid horumariddaasoo faaxishan ee foolxun imaamka waa inuusan ma'muumku afcaasha salaadda uga hormarin hormarid xun horumarid xun maxaa loola jeedaa horumaridda xun bian sabaqahu biruknayni ficliyeyni horumaridda xun waxaa loola jeedaa waa laba rugni oo ficila laba rugni oo ficila hadduu kala hormaro ma'muumkii imaamkiisii salaaddiisii way burtay walow hayra dawiileyn xataa laba rugni oo dhaadheer iisanba ahaan hadday doonaan oo imaamkii maalan faatixadii ku dhex jiraa akhrinteedii ma'muumkuna faatixadii intuu dhammaystay uu rukuucay samic allaahu yuu yidhi sujuuddii u sii socdaa welina imaamkii wuxuu taagan yahay qiyaamkii faatixaduu taagan yahay maxaad kala hormartay rukuucii iyo ictidaal labadaasaad kala hormartay kii saddexaadna weli ma bilaabeen laakiin waa waad u sii hoobane kii saddexaadna hoobashaad ku sii jirtaa waa laba rugni marka salaadaadii eber way baatil haddaad kala gadaal martana waa la mid walaa yata'ahara waa inuusan kala gadaal marin canhu imaamkii fiiha fi lafcaal kadaalika sidaas oo kale sidaas oo kalena waa inuusan afcaashii uusan kala gadaal marin haddii masaladan hadda aanu miisaalinay cagsigeedu ay dhacdo oo maalan imaamkii ma'muumkiiyaa gadaal maray imaamkii wuu rukuucay samica allaahu yuu yidhi sujuuddii u sii socdaa adiguna weli waa taaganta adigiina weli waa taaganta wax cudurdaaroo kugu kallifayana ma jiro imaamkii imaam sariicu lqiraa'a ma aha qof qiradiisii ay culus tahay oo qiradiisii ay culus tahay ama waxaan leeyahay sariicu lqiraa'a qiradiisu ay boobsiinayo oo faatixada iyo suuradda boobsiinaya ma ahan waa qof muctadil ah oo qiradiisu ay dhexdhexaad tahay cudurdaar ma jiro kugu kallifa markaasuu isaga gadaal maray salaaddiisii way burtay walaa tasixu ma ansaxayso imaamatu lunhaa haweeney imaam noqoshadeedii ma ansaxayso haweeney in imaam laga dhigto salaaddii ay bixiso ilaa linisaa'i dumar inay imaam u noqoto mahane dumarku iyagu imaam waa isku noqon karaan dumarkii imaam iyagu way isku noqon karaan laakiin waxaa weeye iyadii inay rag hor istaagto oo raggiina maaragtaa ma'muumiin ay noqdaan iyadiina imaam noqdaan ma ansaxayso salaaddaas leanna waxay noqonaya marka imaamkii haweeneydii hadday imaam noqoto in iyadii dadkii raggii ay fiirinayaan markay sujuudayso markay rukuucayso markay taagan tahay taasaa diintu diidan tahay marka salaaddaasi ma ansaxayso ilaa linisaa dumar kale inay iyadu imaam u noqoto maahan haddii haweenku dhexdoodii ay imaam samaystaan oo haweeney ay imaam iyagii u noqoto waa saxiix walaa imaamatulkaafir gaal imaam noqoshadiisana ma ansaxayso dee salaadda qofku marka hore waa inay ka ansaxaysaa shardi ah xeradaba kuma jiraba xeradii islaamka kumaba jiro salaadanba ka ansaxaynba walaa man shaksi imaam noqoshadiisiina ma ansaxayso shaksigaasoo laa yumayisu aan waxba kala sooci karin oo caqli aan lahayn waa majnuun ama waa saqiir aan caqli lahayn waa majnuunoo wuu waalan ma ansaxayso imaamnimadiisa ama waa sabi aan gaarin xadkii caqliga hadduu saqiirku gaaro xadkii caqliga oo wax kala sooci karo saqiirka imaam wuu noqon karaa saqiirkii imaam uu noqon karaa hadduu yahay saqiir caqli leh amaa saqiir xaddu tamyiiz aan gaarin oo xadkii caqliga lagu yeelan lahaa aan gaarin waa saddex jir waa afar jir waa shan jir imaamnimadiisu ma ansaxayso amaa saqiirku hadduu xaddu tamyiiz gaaro toddoba sanuu jiraa siddeed sanuu jiraa sagaaluu jiraa imaamnimadiisu waa ansaxe walaa imaamatu lkaafiri gaalka imaam noqoshadiisiina ma ansaxayso walaa man shaksi imaam noqoshadiisuna ma ansaxayso shaksigaas oo laa yumayizu aan waxba kala sooci karin oo qof waalana ama qof saqiir aan caqli lahayn walaa man qof imaamnimadiisuna ma ansaxayso qofkaasoo yubdilu bedelay xarfan xaraf bedelaya xarafkaasoo min alfaatixati faatixada ka mid a bixarfin ku bedelaya xarafkaasoo aakharo kale xuruuftii faatixadii ayuu kala bedeli meeshii laga rabay ihdina asiraata almustaqiim inuu yidhaha bisiin wuxuu akrinaa bithaa mustaqiimuu leeyahy mus bithaa uu akrinaa meeshii siinta la akrinaayo qofkaa inuu jamaaco isaguna salaad ka bixiyo oo imaam uu u noqdo ma ansaxayso ilaa qof isagoo kale ah maahane oo isku xaraf khaldayaan qof isagoo kale ah oo isku xaraf ay khaldayaan markaa imaam iyo ma'muum way isla noqon karaan ama qofkaasoo kale waxaa la yidhaha ummi qofka faatixadii ansixi karin waxaa la yidhaha ummi ummigaa marka imaam noqoshadiisu ma ansaxayso walaa man qof imaamnimadiisuna ma ansaxayso qofkaasoo yubdilu xarfan xaraf bedelaya xarafkaasoo min alfaatixati faatixada ka mid a bixarfin ku bedelaya xarafkaasoo aakhara kale walafdalu sida fadliga badan an yakuuna alimaamu faqiihan imaamku waa inuu yahay qof diintii yaqaano oo faqiihoo axkaamtii yaqaano qof faqiihoo axkaamtii salaada yaqaano inuu yahay sidaasaa wanaagsan inuu faqiih yahay oo qofka khayrulfaqiiha ah oo axkaamtii salaada aan sidaa u oqoonin salaaddii wuu sixi karaa laakiin haddii masaa'ilkii salaaddii hala dhex galo la yidhaaho ma yaqaano waxaa ka wanaagsan qofka faqiiha ah oo axkaamtii salaada yaqaana faqiihaas oo caaliman ee og oo yaqaana biaxkaami salaati salaadda axkaamteedii yaqaan waljamaacati jamaacada axkaamteediina yaqaan qofkaasaa wanaagsan inuu dadka salaadda imaam uu noqdo oo salaaddii uu ka bixiyo wa an yakuuna waa inuu ahaado ayaa fadli badan waa sida fiican min khiyaari innaasi dadka akhyaartooda uu ka mid noqdo dadka doorkooda dadka akhyaarta ee doorkooda waa inuu ka mid noqdo bimacnaa zuhdan wa cibaadatan wa cilman xagga zuhdiga akhlaaqda deganaanshaha cibaadada alla ka cabsiga dadka akhyaartiisa inuu imaamku ka mid yahay saasaa wanaagsan fi daati daatadana akhyaaru nnaas inuu ka mid yahay ayaa fadli badan daatadiisa jirkiisa qof daatadiisu ay wanaagsan tahay oo aan lahayn yacni astaamo oo jiisnimo iyo waxa aan lahayn oo habkiisa ilaahay jismigiisa caafimaad uu siiyey kaasaa wanaagsan kii jiiska ahaa imaam uu noqon karaa laakiin waxaa ka fiican qof aan jiis ahayn ayaa ka fiican wanasabi xagga nasabkana akhyaaru naas ku ah qofku qof nasab le waa inuu yahay oo maxaa baxay waladu zaani waladu zaani imaamnimadiisu way ansixi lakiin waa laga fiican yahay waladu zinaw waa qof zina ku dhashay qof zina ku dhashay weeyo xalaal iyo nasab aan ku dhalanin hadduu qof ilaahay ka baqayo uu yahay imaamnimadiisu waa ansaxe laakiin waxaa ka fiican qof aan waladu zina ahayn oo nasab leh hadduu meeshii taagan yahay kaasaa ka wanaagsan inuu dadka imaam ka noqdo wa sifaati tilmaamahana akhyaarunaas dadka ah oo tilmaantiisu ay fiican tahay oo cadaaladiisu ay wanaagsan tahay akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay qofkaasaa wanaagsan inuu dadka imaam u noqdo baabu salaati safari haadaa midkani baabu salaati safari salaadda safarka baabkeedii wey halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo qofka musaafirka habka uu tukanayo qofka musaafirka waxaa jira masaa'il fara badan oo isaga loo daruureeyey oo qofkii muqiimka ahaa oo magaaladiisii joogay isaga aan loo bannayn laakiin musaafirkii u bannaanaa jira masaa'ilkaasuu ka hadli doonaa sheekhu raximah اllahu tacaala yajuusu waxaa bannaan qasru salaati salaadda gaabinteedu way bannaanta salaadaasoo alrubaaciyati ee afarayda loo nisbeeyey salaaddu marba haddii afar ragca ay gaarayso way u bannaan tahay qofkii musaafirka ahaa inuu gaabiyo oo rubaaciya la yidhi maxaa baxay athulaaثiya waاthunaa'iya salaaddu hadday hulaaثiya tahay oo saddex ragca ay tahay ama hunaa'iya waa hunaa'iyo waa laba ragco lama gaabin karo fi safari safarka in lagu gaabiyo ayaa bannaan fi safari la yidhi maxaa baxay qofku hadduusan musaafir ahayn ee muqiim yahay oo gurigiisii uu joogo salaaddii ma bannaana inuu gaabiyo mana ka ansaxayso weliba safarka waxaa shardi ah safarkaasoo addawiili waa shardi safarku inuu dheer yahay ilaa taqriiban tisciin kilomitr waa inuu yahay siddeetan shan ilaa sagaashan kilomitr waa inuu gaarayo safarkaaga wixii ka yar salaad laguma gaabin karo adigoo muqdisho ka tegaya haddii aad tidhi afgooyaan salaaddii ku gaabina afgooyaadna u socotaa meel ka fog uma socotid afgooyaad u socotaa markaas waxau leeyahay afgooye ayaan ku gaabin salaaddii ma ansaxayso waa soddon kilomitr iyo wax la midow afgooye ma ansaxayso salaad in lagu gaabin fi safari dawiil waa shardi safarkaasoo weliba waxaa shardiya aljaa'izi safarku safar bannaan waa inuu yahay safaru macsiya waa inuusan ahayn oo qofku hadduu safarkiisu safaru macsiyo yahay oo tuugannimo uu u safray ama jidgooyo uu u safray ama qof inuu soo dilo oo dad uu soo laayo uu u safray salaaddii ma gaabin karo leanna waxaa weeye gaabintu waa ruksad ilaahay uu siiyey dadka mudiiciinta ah oo ilaahay addeecsan inta ilaahay addeecsan ayaa ruksada ilaahay siiyey amaa qofkii caasiga ahaa oo safarkiisu safaru macsiyo yahay ama haweenaydii iska safraysay biduuni maxram maxram la-aan iska safraysay ama naashisadii naashisadii ninkeedii ka dhuumatay iyadana salaaddii ma soo gaabin karto leanna safarkeedu safar bannaan ma ahan bishardi an yaqsida almusaafiru musaafirku inuu u qasdo shardigeeda ayaa salaadda gaabinteedu ku bannaan tahay maxallan boos inuu u qasdo maxalkaasoo macluuman la ogyahay meesha aada u socoto waa inaad og tahay oad u safrayso amaa qofkii haa'imka ahayoo iska jahwaraarsanaa war xaggee u socotaa xaggee u safri ma aqaano meel loo socdo waa iska taabic waa iska taabic maalan waa ciidan nin sargaaluhu wato oo kale oo meesha duulaanku u socduu ka qarinayo oo xogtii dagaalka ma rabo inuu u sheego ciidankii wuxuu leeyahay meelaan dagaal ku qaadayna nakeen war xaggee u soconaa waa siraa la leeyahay sir weeye meesha loo dagaalku ku socdo waa sir ciidankaasi salaadda ma gaabin karaan leanna qofku waxaa shardiya inuu og yahay meesha loo socdo meesha loo socdo inuu og yahay waa shardi laakiin qofkii haa'imka ahayoo iska jahwareersanaa ama qofkii jundiga ahay oo caskariga ahay oo sargaalkiisa iyo ninka hogaaminaya uu ka qariyey meesha la wajahayo oo safarka lagu yahay oo dagaalku uu ku socdo waa laga qariyey ciidankii looma sheegin ciidankaas salaadda ma gaabin karaan leannahu ma ogaba meel macluuma uma xadidna meesha ay u socdaan bishardi an yaqsida almusaafiru maxalan macluuma maxal macluum ah ee la og yahay waa inuu qofku uu u socdo oo uu og yahay meesha loo socdo fii awali safarihi safarkiisa bilowgiisa waa inuu yaqaano meesha loo socdo walow biljihati jihadaba haba yaqaano hadduu doono falaa qasra salaaddii ma gaabin karo liman saafara liraddi aabiq qof ka dhuuntay uu rabaa inuu soo qabto oo lam yaqsid aan ula qasdin almaxal almadkuur meel macluumana ulama qasto wuxuu leeyahay meeshii uun aad ka hesho iska uun raadi iska uun raadi meel macluuma uma jeedo inuu ka raadinayo wa an yanwiya alqasra gaabin waa inuu niyeysto yaqiinan min yaqiin yaqiin waa inuu gaabin u niyeysto maca takbiirati alixraam xidhashada takbiirteeda micigeeda waa inuu niyeysto salaadda inuu soo gaabinayo qofku waxaa kaloo shardiga salaadda gaabinayo waa inuu isagoo biduuni shakin ah shaki la-aan waa inuu niyeysto salaaddii inuu gaabinayo hadduu niyeysto itmaam oo salaaddii inuu dhammaystirayo uu niyeysto ma gaabin karo salaaddii leanna wuxuu niyeystay iyo ficilkiisaa iskhilaafsan wuxuu niyeystay iyo ficilkiisaa iskhilaafsan hadduusan waxba niyeysan laa qasran walaa itmaam gaabinna ma niyeysan dhammaystirna ma niyeysan iyadana ma gaabin karo ma gaabin karo salaaddii wa an laa yaqtadiya waa inuusan ku dayan biman shaksi shaksigaas oo yutimu salaatahu salaaddiisa taam yeelay qof afar ragco oo taama tukanaya waa inuusan ku xidhan afar ragcood taama qof tukanaya haddii aad ku xirato adigana afartiyaa waajibku ah inaad tukatid wa an laa yantahiya safaruhu shaksigaas safarkiisu waa inuusan dhammaan qabla tamaami salaa salaada taam noqoshadeeda ka hor waa inuusan safarkiisii uusan dhammaanin hadduu safarkiisii dhammaado salaaddii iyadoon taam noqon oo maalan wuxuu niyeystaba inuu meeshan iska joogo meeshan inuu muqiim isaga noqdo ayuu niyeystay iyadoo salaaddii aan weli taam noqon salaaddii waa inuu dhammaystiro marka waa inuu dhammaystiro wayajuusu waxaa bannaan fi safari safarkaasoo almadkuuri lasoo sheegay waa safarkii shuruudda lahaawo addawiil waa shardi ahayd aljaa'is inuu bannaan yahay shardi ahayd bishardi an yaqsida almusaafiru maxalan macluuman shardigay ahayd safarkaas lasoo sheego shuruudda leh waxaa ku bannaan jamcu taqdiimi wa ta'khiiri horumarinta jamceedii iyo gadaalmarinta jamceedii wuu ku bannaan yahay safarkaas shuruuddiisa aanu soo marnay waxaa bannaan jamcu taqdiim uu ku bannaan yahay jamcu taqdiim maxay tahay salaaddii maalan in casirkii aad soo hormarisid oo xilliga duhurka aada isla tukatid duhurkii iyo casirkii labadaba jamcu ta'khiirna way bannaan tahay oo duhurkii oo kale inaad dib u dhigtid oo xilligii casirka aada labadoodaba tukatid bayna duhri waalcasri duhurkii iyo casirkii in la jamciyo jamcu taqdiimi jamcu ta'khiiri lagu sameeyo way bannaan tahay wa bayna almaqribi waalcishaa maqhribka iyo cishaha dhexdoodiina in la jamciyo way bannaan tahay faqad oo kale ah salaadahaas bisaa jamcu ku bannaan yahay jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir salaaddii subaxa salaad lagu jamciyo ma lahan salaad lagu jamciyo ma lahan salaadda subxiga duhurkii iyo maqribkii duhurkii iyo waxaan leeyahay casirkii duhurkii iyo casirkii jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir labadu way ku bannaantay jamcu ta'khiir waxaa weeye inaad duhurkii dib u dhigtid oo xilliga casirka aada labadaba tukatid ama casirkii soo hormariyay xilliga duhurka labadoodaba tuko way ku bannaan tahay maqhribka iyo cishahana waa sidaas oo kale walikullin mid walba waxaa u sugnaaday kaasoo min aljamcayni labada jamac ka mida shuruudun shuruuduu leeyahay jamcu taqdiimkuna shuruuduu leeyahay jamcu ta'khiirna wuxuu leeyahay shuruud fa shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiim shuruuddiisii an yanwiya aljamca waa inuu jamc niyeysto fi salaati salaada dhexdeeda uu ku niyeysto salaadaasoo aluulaa ee hore walow maca asalaami salaamo naqsiga micigiisa haba la niyeysto minhaa min asalaati aluulaa salaada uulada uu ka salaamo noqsanayo xilligaasba ha niyeysto hadduu doono wuxuu ku yidhi sheekha labada jamacba shuruuday leeyihiin wuxuu bilaabay shuruuddii jamcu taqdiim markaad salaadda wakhtigeedii ka soo hormarinaysid oo maalan duhurkii oo kale maqhribk waxaan leeyahay casirkii oo kale aad tukanaysid xilliga duhurka casirkii aad soo hormarin xilligii duhurka ayaa tukanaya duhurkii iyo casirkii labadaba waxaa shardi ah horta inaad niyeysato jamcin labadan salaadood inaad isku jamcinaysid waa duhurkii iyo casirkii jamcu taqdiim inaad niyeysato waa shardi xaggee marka lagu niyeysanaa meeshaa doonta markaad salaada xidhanaysid jamcu taqdiim markaad samaynaysid xidhashada waa ku niyeysan kartaa labada salaadood inaad isku jamcinaysid waxaad ku niyeysan kartaa adigoo rukuucdii ku jira waxaad ku niyeysan kartaa adigoo ataxiyaadkii ku jira jamcii waad niyeysan kartaa walow maca salaamiyuu ku yidhi sheekhu xataa markaad salaamo noqsan rabtid waad niyeysan kartaa labada salaadood inaad isku jamcinaysid meel uun juz uun salaadaada ka mid a qayb salaadda uun ka mid a waa inaad ku niyeysato labadan salaadood inaad isku jamcinaysid jamcu taqdiim wa an yuqadima waa inuu hormariyo waa shardi saaxibata alwaqti waktiga salaada u saaxiibka ah salaada waktigeedii la taagan yahay taas bilow waa shardi salaada waktigeedii la taagan yahay waa inaad bilowdid wahiya salaada waktigeeda la taagan yahay waa markii jamcu taqdiim ay tahay aduhru waa duhurkii waa markaad casirka iyo duhurka isla tukanaysa jamcu taqdiim midda waktigeedii la taagan yahay waa duhurka ilaa casirkii waad soo hormarisa awil maqribu ama waa maqribkii waa maqribkii iyo ceshihii markaad jamcu taqdiim ku samaynaysid maqhribkaad hormarine markaad maqhribka dhammaysid kabacdi aad ceshihii aad tukanay haddii taas cagsi cagsi hadduu qofku uu sameeyo oo maalan wuxuu soo hormariyey ceshihii ceshihii marka hore tukaday kabacdiu maqhribkii haddana uu tukaday waxaa ansaxaya maqhribka bis ilaa maqhribka waktigiisiyaa la joogaa cagsiyaad samaysa maqhribka waktigiyaa la jooga ceshihii uu soo hormariyey kabacdi uu maqhribkii tukaday maqhribka bis ayaa ansaxaysa midda kalena waa baatil oo way burtay waa inaad xilligeeda cishaha xilligiisa waa inaad tukatid ilaa shardigiia lagaa waayo wa an yuqadima waa inuu hormariyo saaxibata alwakti waktiga salaada u saaxiibka wa hiya saaxibat اlwaqti aلظuhru aw اlmaqrib waa duhurkii ama maqribkii lianna alwaqta laha waktiga iyadaa iska leh wathaaniyatu salaada labaadna tabacun laha middanay raacyo u tahay wataabicuna laa yataqadam cala almatbuuc midka taabicana kama hormari karo shayga la raacsan yahay falow cakasa tartiiba tartiibtan hadduu cagsi ku sameeyo oo ceshihii uu soo hormariyo saxad waxaa ansaxaysa saaxibatu اlwaqti faqad salaadda waktigeedii la joogo waa maqribkii maqribkaasa ansaxaya wabadalat الthaaniyatu tii labaadna waa baatil waa ceshihii uu ku bilaabay allatii bada'a bihaa uu ku bilaabay in calima watacamada hadduu ka sidaa u yeelay uuna og yahay masalada wa ilaa haddii kale waxba kale ma oga ama camdi uma samaynin masaladana ma oga waqacat lahu naflan muطlaqan salaadan haaniyada ah midda labaad uu soo hormariyoo ceshihii ah sunno caadiyihii isaga noqonay in lam takun calayhi faa'itatun min nawcihaa cisho kaleoo noocaas oo hadda ka hor ka tegey haddaan lagu lahayn wa ilaa haddii cisho kale lagu lahaa waqacat canha ceshihii hore oo qadaha lagu lahaa jiray hadda ka hor booskeeda kana u dhacaya marka waa hadduusan masalada ka warqabin masalada hadduusan ka warqabin wa an laa yafsila wa an takuuna wa an ta wa an yakuuna waa inuu ahaado ta wey meesha saasa akrinayna ya uu qoray wa an takuuna almutaqadimatu midda hormartay waa inay tahay saxiixatan mid sax noqotay yaqiinan min yaqiin maqribkii ceshihii haddaad jamcu taqdiim aad ku samaynaysid waxaa la yidhi waa in maqribka marka hore la hormariyo maqribkaas aada hormarinaysid waa inuu si saxa aada u tukatay haddii maqribkiiba kaa khaldan yahay oo arkaantiisii iyo shuruuddiisii masalan weysela-aanaad ku tukatay ama biduuni qibla qiblo ulama jeesan ama cawradiyaa kaa faydantay waxbaa uun dhacay oo salaaddii uuladaa ku dhacayoo wax salaaddii uuladaa aysan sax la noqon karin ayuu sameeyey markaas maxaa buray jamicii jamciyaa kaa buray jamcu taqdiimka oo ceshaha waa inaad xilligiisii waa inaad ku tukato wa an takuuna almutaqadimatu midda hormartay saxiixatan yaqiinan min yaqiin si yaqiina waa inay sax tahay salaada hore wa an laa yafsila waa inuusan kala dhex gelin beynahaa salaada uuladaahee hore iyo wa bayna haaniyati salaada labaad dhexdooda zamanun zaman waa inuusan kala dhex gelin zamankaasoo yasacu ku filan ragcatayni laba ragca ku filan inuu xidhiiriyaa la rabaa maqhribka markuu ka baxo waa inuu ceshahana hore uga istaago oo hore ka xirto ceshihii laakiin hadduu iska sheekaysto markuu maqhribkii ka salaamo noqsaday waa iska sheekaystay ma xidhiirin labadii salaadood maqhribkii waa u jiraaho waa u ansaxay laakiin maxaa la rabaa ceshihii jamiciisaa ka buri oo ceshaha waa inuu xilligiisii waa inuu ku tukado leannahu in salaadaha la xidhiiriyo ayaa shardi ah mar haddii jamcu taqdiimba uu yahay jamcu hadduu yahay jamcu taqdiim xilli laba ragco laba rag oo xilli laga tukan karo ayuu iska fadhiyay iska sheekaysanaya jamci waa ka buri marka wa an yaduuma safaru safarkuna waa inuu daa'im yahay xataa yuxrima ilaa uu ka xirto bihaaniyati salaada labaad ilaa uu ka xiranayo waa in safarkii sidii uu ugu jiro hadduu iska niyeysto meesha inuu iska dego dee eber wey markaa jamciyaa ka buraya ma jamcin karo shuruuddaas ayuu iska leeyahay jamcan la yidhaha jamcu taqdiim walijamci taakhiiri jamaca gadaalmarintana shardaani laba shardiyaa u sugnaaday faqad oo kale jamcu taakhiir haddaad samaynaysid oo maalan waxaad dooni maqhribkii inaad dib u dhigtid xilliga cishaha aad la tukatid duhurkii inaad dib u dhigtid xilliga casirka aad la tukatid ayaa dooni waa jamcu taakhiir jamcu taakhiirkaa wuxuu iska leeyahay laba shardi bis an yanwiya aljamca jamcin waa inuu niyeysto inuu salaadihii isku jamcinayo waa inuu niyeysto qabla khuruuji wakti duhri waktiga duhurka bixiddiisa ka hor aw ilmaqribi ama waktiga maqribka bixiddiisa ka hor markaad doonayso inaad duhurkii dib u dhigto duhurkiioo wakhtigiisii joogo waa inaad niyeysato inaad duhurkan ku jamcin doonto casirka oo dib u dhigi doonto inaad niyeysato leannu salaadda wakhtigeeda haddii la gaaray horena waan u soo marnay masaladan wakhtiga salaadda haddii la gaaro laba shay mid ayaa lagaa rabaa ima alficlu wa ima alniya salaadda waktigeeda haddii la gaaray laba shay midaa lagaa rabaa ima alficlu wa ima alniya salaaddii ficil ahaan inaad la timaado oo tukatid haddaadan tukanayn oo aad leedahay dibaan u dhigin waa inaad niye la timaadid niye inaad la timaadid an yanwiya aljamca jamc waa inuu niyeysto qabla khuruuji wakti duhri waktiga duhurka bixidiisa ka hor aw ilmaqrib ama waktiga maqribka bixidiisa ka hor waa inuu niyeysto inuu isku jamcinayo wa an yaduuma safaru safarkuna waa inuu daa'im yahay xataa yusalliya athaaniyata salaada labaad ilaa uu ka tukanayo kullahaa kula thaaniya ilaa salaaddii labaad uu ka dhammaystirayana waa inuu musaafirnimadii waa inuu ku taagan yahay allah subxaana wa tacaala